walankey xalay sifaag bay dhaceen markay ahayd toddobada saac iyo afartan daqiiqo ayaa waxaana soo weeraray kuwii nabaddiidkii ahaa kolay ciidankii ay soo weerareen way meeshii way ka carareen kuwii oo nabaddiidkii ay meesha meeshii ay soo weerareen waa la iska difaacay kuwii nabaddiidkii ah waa carareen
waayahay halkay soo weerareen marka shabaabku
waxay soo weerareen rug ku taala degmada afgoy gaar ahaan meel la yidhaahdo buulifooli oo jidkan kabiid mareerin ka imaada ciidankii booliiska ee degmada ay soo weerareen waana la iska caabiyey waana la iska difaacay waana magaa meeshii waa la- waa la- waa- waa ka areen waxay ku laabteen meeshii ay ka yimaadeen Een, dagaal hadduu dhaco khasaare ayaa jiri kara marka khasaaraha soo gaaray ogaantaada ciidamadii dowladda oo dagaalka la galay shabaab
wallahi anaga wax hataa wax yar hataa nama soo gaarin ama dhimasho dhaawac midna nama soo gaarin ayaga markay habeenay hal waaga markuu hoose ee waaga markuu baray meeshii meelihii lamamaa dhiigooda meelaha dhiigooda meelaha da ayaan aragnay laakiin anaga hadda waa aad dhimashadooda ama maarki laakiin dhiig badana meelaha iyo qas rasaasay rasaasay ka carareen wax meesha waa waa lagu soo arkay
Een, marka ma jiraan dagaalka kadib howlgallaa sameyseen iyo ciidamadu meele ay baaritaan ay ka sameeyeen intaba isla habeenimaba lagu dabagalay isla habeenimaba lagu dabagalay meeshi marka magaalada meeshi waa ka baxsan tahay magaalada meeshi waa ka baxsan tahay dhinaca wixii oo meesha i- oo ciidanka deganya wixii ka hadla waa beer beero waa ma garatay
haye m- iyay soo qabtay marka ciidamadu
ya howlgallada haddaa sameyseen ma jiraa marka dadaa kusoo qabateen oo shabaabka qudhuda ka tirsan kulli hadda waxaan aan soo qabnayn male laakiin duurkay gaweysay galeen niman oo iska cararaayo waay oo naflacaariya waay niman iska cararaayo oo habade kor kusoo tutuuray oo iska cararaayo waay
laakiin amni darada degmada afgoy way soo lalaabtay soomaan taliya waa tii hadda karbam gacmeed suuqa lagu tuuray hadda ani gudoomiyaha degmada gudoomiyihii hore ee amniga hadda waxaan taaganahay degmadan joognaa gudoomiyihii amniga hadda ee hadda waxaan joognaa maadi in la yidhaahday ee gudoomiyaha degmada abdinaasir anaga hadda waxaan taaganahay fariteedka magaalada dhex taaganahay
ma ma kormeeraa sameynaysaan oo amniga xaggiisa ah maya amniga kana magaalada meel alaale meesha xor waay meel alaale meesha magaalada afarteeda koon ciidana degan afarteeda ciidan waxaa amni darani magaalada dhexdeeda ka jira ma jiraan laakiin ayadoo saas taa ciidamadu ay degan yihiin ay haddana shabaabka weeraray fulinayaan qaraxyaha magaalada ka dhaca mararka qaar weerarka ay fiinayaan magaalada geeskeeda ay meesha meesha ciidanka me- oo degan yahay magu wax magaalada dhexdeeda ah wax la yidhaahdo ma jiraan
waayahay wararka qaar waxay sheegayaan in magaaladu uu weerar uu kusoo qaaday gudoomiyuhu degmada afgoy oo wararkaas warbaahinta qaar baa qoray maxaa ka jira
sidaan intayna soo weerartay shabaabay noo tahay cid kasta ahaatee
shabaabku ayagu rasmi ahaan magaaladu ilaa xaggee kaga jiraan
marka magaalada me- magaalada waa ka baxsan yihin uma dhow magaalada degmooyinka afgoy meelihii yaryaro ay ku sugan yihiin waa jiraan laakiin hadda magaalada waa ka baxsan yihin magaalada degmooyinka afgoy tuulooyinka afgoy hadda ayaga ma haystaan
taliya maxaa hor istaagsan marka shabaab in gobolkaas eh, degmada afgoy weliba dee tuulooyinka hoos imaada ay shabaabku joogaan in laga saaro ciidamadu ay qabsadaan maxaa hor istaagsan saas saas jawaabteeda dadka maamulka degmada weydiinay ani waya meesha ani aan oo amniga waa weydimaa taas de- maamulka degmada weydiiyo gobol
waaya xitaa qudhida amniga markaan usoo laabano mararka qaar een, ciidamada canshuurta aruuriya ee gudaha suuqa degmada afgooyay waxaa la tilmaamaa in kooxo u baskoolada kubaysan ee dil ay ay u geystaan
ciidamo canshuur aruurinaya ma jira canshuurta waxaa aruurinaya milishiinti ay ciidanka booliiskana waa waasiiyaa wax ciidan canshuur aruurinaya ma jira horta taas waa ka qaldan tahay meesha waa canshuurta qaadaa booliiska ee, oo milishiinti
waaya marka hadda ugu dambeynta marka ammaanka degmada afgooya waa sidee
degmada afgooy imaankeeda waa wax dhibaatana kama jirto wax dhibaatana kama dhicin wax barbilaanana kama jirto dadka waa ganacsanaya hadda aan kula hadlayo dadka waa ganacsanaya ganacsiga oo wata lixda shanta sideedta wax aragta magaalada aad ka doonan kartaa waxa dhibaato ka jirta male degmada afgooy marka taasoo la micnaa in ammaanka degmada afgooya sidii hore uu ka sareynayo
waa saas waa sax imaanka degmada afgooy kulley meelaan wax ka dhicin male laakiin imaanka degmada afgooy waa boqol kiiba boqol waa dhihi karnaa